ismaaciil aada baa umahadsan tahay wiilkan cabdilaahi axmed jaamac faarax la yidhaahdo oo degan xaafadda south grove ee magaalada manchester ayaa muddaba dacwadiisu ay socotay ilaa iyo sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaana dacwad oogaha maxkamadda gareth patterson uu ku eedeeyey in ninkan uu lug ku lahaa arrimaha ku saabsan sidii loo caawin lahaa kooxda isis islamarkaana uu ka shaqeeyey xiriirin iyo sidii uu ugu sahli lahaa dhalinyaro halkan ka tegay inay ku biiraan kooxda isis oo syria ay tagaan waxaa kaloo iyana lagu eedeynayaa in labtobkiisa laga helay fariimo muujinaya inuu ahaa qof taabacsan ama taageersan kooxda isis waxaa kaloo iyana la helay waxyaabihii uu kula hadlayay qaar ka mida dhalinyarada ku sugan dalkaasi syria ee kooxda isis ku jira oo ay ku wada xiriirayeen aaladaha dhinaca bulshada sida whatsappka oo kale waan gartay marka macadaymahaas ayaa loo isticmaalay in ay yihiin kuwa tusinaya inuu xidhiir la lahaa kooxda isis mise waxa jira cadaymo kale oo maxkamadda la keenay runtii kuwaasaa ugu waaweyn wuxuu ka shaqeeyey tusaale ahaan marka ay u baahdaan dhalinyaradan taleefano oo kale isaga ayaa ku caawin jiray waxa uu u sahli jiray safarkooda iyo qaabka ay u wada xiriirayaan oo kale isagoo weliba deganaa guriga hooyadiis marka waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda lagu hayo waxaa weeyaan inuu ahaa qof u dhexeeyey dadkaasi xag jirka ah ee lagu eedeynayo inay isis ku biiraan qofkii u sahlayay dhinaca xiriirka iyo sida ay iskula xiriirayaan iyo waxyaabahaas oo dhan iyo waxay u baahdaan ayuu ka caawinaya marka waana midda keentay in loo arko inuu gacan weyn siinayay dadkaas ama dhalinyaradaas ku biira kooxda isis waxaa kaloo maxkamaddu ay sheegtay in qofka sidan oo kale ah haddii aan tallaabo laga qaadin ay dad kale ku dayan karaan loona baahan yahay in si deg deg ah xukunkiisa iyo waktiga lagu xukumay la sheego inkastoo weli maxkamaddu ay socoto laakiin haddana waxa ugu weyn waxay tahay in lagu helay waxyaabaha loo haysta ee ah inuu gacan siinayay kooxda isis waan gartay waxaa la leeyahay waxa ay ilmaadeer yihiin laba gabdhood oo sanadkii laba kun iyo afar iyo tobanka u safray dalka syria ma la og yahay in uu wax xidhiidh ah ka dhexeeyey hablaha iyo isaga
ilaa iyo hadda inta laga warhayo waxa weeyaan gabdhahaas wiil kale oo ay ilmaadeer ahaayeen oo lagu magacaabo axmed ibrahim xalane oo la sheegay inuu ku biiray kooxda al-shabaab ee soomaaliya sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka iyo wiilkan hadda la xukumay oo dabcan ilmaadeer yihiin ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aada u weyn labada gabdhana inay qaraabo yihiin baa la sheegay saad la socotid labadan gabdhood sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka ayaa waxay tageen dalka syria kooxda isis ayay ku biireen waxaana la sheegay in maleeshiyaadka ka tirsan kooxda isis ay labada gabdhood guursadeen waxaa kaloo ninkan lagu eedeynayaa dhalinyaro kale oo ka tegay isla magaalada manchester inuu xiriir la lahaa iyo meelo kale oo ka tirsan gaar ahaan gobolka england magaalada manchester oo kale waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka tegay dhalinyaro ku biiray kooxda isis ama meelo kale ururo kale oo ka dhisan dibadda maxaa loo sababeyn karaa arrimahaas
runtii arrinta ku saabsan dhalinyarada soomaalida iyo magaalada manchester waxay noqotay waxyaabo aada loo hadalhayo gaar ahaan kuwa ku biiraya kooxda isis ee tegaya dalka syria haddii aan dib kuu xasuusiiyo tusaale ahaan bishii abril sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa la sheegay oo warbaahinta dalkan ay aada uga hadlayeen in laba wiil oo soomaali ah oo khaliif shariif iyo cabdiraxmaan shariif la yidhaahdo oo labadaba ka tegay manchester inay ku dhinteen dagaalada ka dhacaya dalkaasi syria markii ay dabcan sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka ay tegeen oo ay ku bireen kooxda daacish sidoo kale dabcan san hadday kuu sheegay magaalada manchester waxaa ka tegay labada gabdho ee soomaaliyeed ee walaalaha ah iyagana sida weyn warbaahinta dalkan ay uga hadashay oo markii dambe dabcan halkaas rag ku guursaday marka runtii magaalada manchester waxaad moodaa in xataa jaaliyadda soomaalidu ay arrintaas culays badan ku hayso marar fara badanna ay ka hadlaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha noocan oo kale ah